waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka sagaal iyo labaatan xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ii muuqda mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro isla markaana waxaa qaarkood hor yaalla hilib saafiya hore ayaanu sii socday waxa aan u galay maqsin ka mida maqsinada goobtan ku yaalla waxaa hareeraha iga muuqda khaanado guud ahaanba gurigan iminka aan soo galay waxaa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraallo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin wakhtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan waxaa dhexda yaalla miis cad waxaa ku goglan qalab loogu tala galay in markaasi lagu nadiifiyo ama lagu xanaaneeyo oo lagu daweeyo qaar ka mid a harimacadkan laba iyo toban harimacad oo dhalah ayaa lagu soo qabtay rag sharci darro doonayey in ay ugu dhoofiyaan dibadda waxaa hadda ka nool saddex xabo oo iyaga ishoodu ay fiican tahay waxaa daweynaya laba haweena gabadh caddaana ayaa ii sheegtay in ay ka timid waddanka romaniya islamarkaana ay ka socoto jaamacad faransiiska ku taalla muddo bila ayay joogi doontaa halkan waxaanay ii sheegtay in ujeeddada ugu weyne ee halkan u timid iyada iyo qof kale oo weheliya ay labadooduba tahay in ay dar yeelaan ama ay daweeyaan harimacadkan waxay ku faraxsan tahay jawiga waxaanay aad ula dhacsan tahay saddexdan iminka ay gacanta ku hayaan oo aniga oo la jooga loo maydhay la muday qaarkoodna caana lagu siinaya siliij laakiin markaad eegto sida ay muuqaaladoodu tilmaamayaan waa kuwo ishoodu ay fiican tahay haweenay kale oo iyaduna wax ku baratay waddanka etoobiya ayaa kala shaqaysa arrintan waxaana ii sheegtay in shanta subaxnimo ay u kacaan oo ay daryeelkooda iyo habayntooda bilaabaan ilaa iyo laba iyo tobanka duhurnimo waxa ay gabadhani ii sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guulaysteen inay soo kabtaan saddexda noloshoodu waxaana sharaxday in sagaalka kaleba ay u dhinteen nafaqadarro iyo fuuqbax iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood ama si kale haddii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcadda ah ee doonayay inay dhoofiyaan waxaanay sheegaysaa in aanay siinin wax dareeraa sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jidhkooda soo celiya marka laakiin saddexdii kale iminkaan haysanaa waa ka shantaan bilaabnaa aroorta ilaa labayo tobanka habeennimo waxaan siinaa rehydration baan u sameynaa syringe feed baan siinaynaa oo dawoaan siinaynaa qaarna iv baan siinaa iminka caafimaadkoogii aad bay fiican tahay alxamdulilah waxaan noo gargaareen wasaaradda deegaanka iyaguna way nala socdaan haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi cabdinaasir xuseen siciid ayaan weydiiyey bal guud ahaan tirada ugaadha ay xanaaneynayaan bismilah waxaa jira dadkan muxuu ahaa muxuu ahaa trafic riska ama dadkan muxuu ahaa sifaha sharci darrada duurjoogta u dhoof waxay ka soo qabanayaan goobo kala duwan waxa ay ka soo qaadayaan hooyo markaa dhashay markaa haramacadkiioo yar ama dhashiioo yar bay soo qaadayaan muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay ma siinayaan marka wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan caano ma siinayaan marka waxa weeye gaajo iyo fuuqbax bay u dhimanaya marka dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay-adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yaraysa ugu dambayn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga manwe shugri xaaji ismaaciil baandare ayaa fariin adag u dirtay kuwa weli caadaystay ama ku howlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan sifa sharci darra aynay ku dhoofiyaan ama ku qaataan dadkaa xeebta ka dhoofinaya ee xeebaha ka dhoofinaya inay dadku dareen u yeeshaan waayo dadkan reer miyiga ee eegaya ama arkaya ee aan dan ka lahayn waa inay ogaadaan xayawaankan la dhoofinaya xayawaankood yihiin inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waa qaad bay siinayaan qaad baag qaadaa la qaadaya waa loo dhigaya dadki intay kuba mashquulsan yihiin baa loo dhigaa maxaynu damanagaa lahayno walba maya tooba xaggaasaa laga keena dahayna dhaafaan dadka waxaan ka wacyigelinaya xeebaha degan ee laga dhoofinaya bari bad laga magaalo dayaarad lagama soo waa waa xeeb waxay waxaan ka saara ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayaan inay dadka xeebuhu u digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin hadday halkaa ku dhimanayso sida ayaantii dhooto dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodii iska watay dee lala eryanayee nala waday khadar maxamed cakuule v o e hargeysa